maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday saddex iyo toban askari oo ka howlgelayay isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho kuwaasoo toddobiyo labaatankii februari rasaas ay fureen ay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac askartan ayaa weerarka ku qaaday guddoomiyaha degmada yaakshiid iyo ilaalo uu watay oo xilli habeena rabay inay ka gudbaan bar kontarool oo ay askartan maamulayeen iyadoo dhacdadaasina ay ku geeriyoodeen dad ka badan toban qof oo isugu jira shacab iyo ciidan shan iyo tobankii bishan ayaa la dhegaystay dacwadii loo haystay saddex iyo tobankan eedaysane waxaana goobta ku sugnaa markhaatiyaal qaar ka mida dhibanayaasha goobta wax ku noqday iyo caddaymo muujinaya muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon ee c c t v cabduqaadir xasan cabdulle oo ku magaca dheer sheelare ayaa lagu eedeeyey inuu lix qof ku dilay qori dhashiika ah oo ku xirnaa gaari uu saarnaa halka uu dhaawacay afar kale waxaana lagu xukumay dil toogasho ah axmed mira cismaan fiidow dhagaweyne maxamuud cabdi maxamed nuur abooto koris iyo cabdulaahi cismaan isxaaq borow waxa ay ku eedeysan yihiin inay dileen cabdulaahi maxamuud hoobley iyo daahir xuseen axmed oo ahaa ilaalada guddoomiyaha degmada yaakshiid sulaymaan maxamuud fargax oo qudhiisa dhacdadan ku dhaawacmay waxaana maxkamaddu iyana ku xukuntay dil toogasho ah ayaanle maxamed diiriya warsame iyo sayid cali cabdulaahi shiine ayaa lagu xukumay min shan sano oo xabsi ciidan ah maadaama ay ku kala eedeysnaayeen in midkood uu bilaabay xabadaha halka kan kalena uu isku dayey inuu marin habaabiyo xeer ilaalinta sida lagu sheegay go-aanka xukunkooda loo cuskaday maxkamadda ayaa sidoo kale min saddex sano oo xabsi ciidana ku xukuntay maxamed yuusuf cali cabdikariin shaafici cismaan cabdulaahi cali isxaaq cabdikariin maxamed siyaad cabdulaahi xirsi geedi iyo maxamed cali cabdulaahi kadib markii ay maxkamaddu sida ay sheegtay lagu helay arrimo isugu jira qarin dembiyo iyo cagajuglayn maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sii daysay axmed maxamed axmed macalinka oo wax dembi ah lagu waayey kadib markii baaris lagu sameeyey sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanlo sare xasan cali nuur shuute xasan kaafi qoyste v o a muqdisho